sida uu daabacay wargeyska monitor ee ka soo baxa dalka kenya waxaa weerar ka dhacay xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil ka tirsan booliska dowladda kenya kuwaasoo ku sugnaa xadka sida warbixinta lagu sheegay waxaa weerarka geystay xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanada xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya waxaana weerarka ku dhintay sarkaal boolis ah halka uu ku dhaawacmay mid kale ciidamo ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayay warbixintu sheegtay inay kasoo gudbeen xadka dhanka mandheera waxaana markii ay la kulmeen ciidamada booliska kenya ay rasaas ku fureen askartii halkaas joogtay taasoo keentay waxyeelada isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca sarkaalka ka tirsan booliska kenya ee lagu dilay israsaasaynta ayaa lagu magacaabi jiray denis omari halka kan dhaawacmayna lagu magacaabo rayd maku iyagoo ka furtay hubkii ay wateen bayos jitari oo ah dembi baaraha gobolka mandheera ee dowladda kenya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada soomaalida ee weerarka soo qaaday ay horay u qaateen saddex qori oo ay ka furteen ciidamada booliska kenya ilaa iyo hadda ma cadda waxa uu salka ku hayo weerarkan iyo dhabnimada in xubnaha weerarka fuliyey ay ka tirsanaayeen hay-adda sirdoonka dowladda federaalka magaalada mandheera ayaa ku taalla saddex xagal xuduudeed oo ay wadaagaan kenya soomaaliya iyo etoobiya halkaas oo xuduudda lafteedu ay inta badan tahay mid furan oo nugul islamarkaana laga filan karo in mar weliba ay wax ka dhacaan